magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa maalintii shalay ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare nafeed gaari nooca iskarogaha ah ayaa waxa uu magaalada ku jiray haweenay waayeel ah taasoo isla goobta ku geeriyootay qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha u ahaa dhacdadan ayaa ka warramay shilka ka dhacay halkaasi waxayna sheegeen in waddooyinka ay dhibaatooyin ku qabaan iyo darawallada oo si xabaaro leh u kaxeeya gawaarida halkan dhibaato badan baa nugu haysataa oo maxaytoy waddaa waddadii laakiin dhibaato badan bay nugu keentay oo dad jiir leh oo xoolo jiir leh oo dhibaato badan ayaa waddada nugu keentay waxaan ku idhahan doona wax nalooga qabto oo dadkii bay jiidhay baabuurtii si taxadiraan loo wadayaa guryihii bay noogu soo gashay nugu jiidhay nahay dadkii xaafadda jarmalka shilku ka dhacay shilkani maaha midibka dhowr jeer buu soo noqnoqday inta badan shilalka ka dhaca magaalooyinka hoostaga maamulka la baxay somalilan ayaa sababa dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed kuwaasoo badankooda loo sababeeyo wadayaasha gaadiidka oo si xawli ah gawaarida u kaxeeya iyo waddooyinka burbursan oo keena inay gawaaridu isku dhacaan